بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ama bacd in sha allahu tabaaraka watacaala ikhwani fi llah darsigeenii shaksiyat almar'a almuslima gabadha muslimadaa sifaadkeeda iyo wanaagga ay leedahay iyo aadaabta laga raba ka hadlayey ayaynu waxaynu bilaabeynaa baabkii labaad almar'a almuslima maca nafsiha waxaynu ka soo gudubnay oo soo dhammaynay baabkii koowaad oo ka hadlayey almar'a almuslima maca rabbiha gabadha muslimaddaa waxyaalaha ilaahay ku waajibiyey iyo say u gudanayso baabkaa waa soo dhammaynay baabka labaad waxa weeye almar'a almuslima maca nafsihaa gabadha muslimaddaa nafteeda see bay u qaabilaysaa maxay waxa weeye waajib ku ah oo nafteeda seebay ula dhaqmaysaa diinta islaamku aada iyo aada waxay ugu boorisay dadka muslimiintaa inay noqdaan dad aada iyo aada u wanaagsan xagga akhlaaqdooda xagga dharkooda iyo lebiskooda hay-addooda acmaasha ay samaynayaan kulli inay noqdaan qudwatan xasana waxaa laga rabaa marka rag iyo dumarba inay noqdaan qudwa kuwa lagu daydo oo wanaagga looga daydo oo dadku wanaagga kaga daydaan waxaynu ognahay taariikhda islaamka haddii dib aa u raacdid dad badan oo gaalo ahaa ayaa waxay ku islaameen dad tujaar ahaa oo ganacsadayaal ahaa oo u yimid oo muslimiin ahaa akhlaaqdoodii markay la yaabeen iyo aadaabtoodii iyo nadiifnimadooda ayay islaameen oo yidhaahdeen dadkaani diin wanaagsan bay haystaa haddaba gabadha muslimadda lama rabo inay ihmaal ku samayso nafteeda oo ay tiraahdo waxaan ku mashquulayaa carruurta iyo guriga oo markaa nafteedii inay ilowda lama rabo inay guluwi ku samayso oo ku mashquusho nafteedana lama rabo haddaba qofka muslimkaa wuxuu ko ka koobmaa saddex arrimood bedenka jirkiisa caqligiisa iyo nafta ruuxda haddaba waxaa la rabaa oo loo baahan yahay ikhwaani fillaah akhawaati attawaasun in la sameeyo oo qofku uu isku dheeli tiro siduu naftiisa iyo jismigiisa jirkiisa si u hagaajin lahaa caqligiisa siduu u hagaajin lahaa ruuxda nafta siduu u hagaajin lahaa saddexdaa arrimood inaadan midna ihmaalin baa la rabaa okti fillaah oo aad saddexdaba siduu nebigu yidhi facdi kulli dii xaqin xaqa inaad mid walba xaqeeda siisid baa la rabaa haddaba fakayfa tuxaqiqu almar'a almuslima almar'atu almuslima see bay u taxqiiqinaysaa hada atawaasun bayna jismiha jirkeeda caqligeeda ruuxdeeda saddexdaas ayuu baabkaani ka hadlaya inay jirkeeda wanaajiso jirkeeda jir wanaagsan ka dhigto dhisto inay waxa weeye caqligeeda dhisto inay ruuxdeeda dhisto saddexdaas ayuu baabkaani inooga hadlayaa oo inooga sheekaynayaa oo aynu ogaan doonaa bal adilada ku soo aroortay mid walba haddaba caawa waxaynu qaadanaynaa saddexdaasaynu qaybinaynaa qeybta koowaad baynu caawa qaadanaynaa oo ah jismiha jirkeeda gabadha muslimadda see bay ula tacaamulaysaa ma waxay noqonaysaa sida dumarka qaarkood oo waxa weeye maal iyo waktiba ku dhumiyey waxa weeye ziinadeeda iyo say u muujin lahayd iyo say tabaruj u samayn lahayd mise waxay noqonaysaa mid raacaysa diinta islaamka dariiqa wanaagsan hadyigii nebiga calayhi salaatu wassalaam haddaba marka bal qodobkaa ugu horeeya caawa oo gabadha muslimadaasay jirkeeda uga shaqaynayso ayaynu soo qaadanaynaa haddii rabiidmo qodobka ugu horreeya waxaan ku soo qaadaynaa muctadilatun fii dacaamiha wa sharaabiha gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay tahay mid dhexdhexaad noqota cuntadeeda dhexdhexaad ka dhigta sharaabkeeda dhexdhexaad ka dhigta xataa ragga waa nooca lama rabo qofka muslimkaa inuu daa'ima noqdo qof cunto ka fekeraya oo cuntada markuu arko iska cunayo oo waxa weeye u aabayeelaynin lama rabo inuu noqdo mid uun sharaab ku fekeraya afar iyo labaatanka saac waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu noqdo mid waxa weeye jirkiisa ilaalinaya qaadanaya cuntada wixii markaa anfacaya oo jirkeeda saxiix uga dhigaya laakiin aan ku mashquulaynin oo waxa weeye qofku hadduu cunto badan isticmaalo wuxuu noqonayaa qof aada iyo aada baruuri u fuusho baruurtuna dhibaato badan bay keentaa oo waxa weeye caafimaadka kuma fiicna xagga firfircoonida iyo nashaadka iyo cibaadada kuma fiicna xagga shaqada iyo waxa weye qofku inuu waktigiisa iyo hawshiisa ka faa'idaysta kuma fiicna haddaba marka waxaa la rabaa inuu qofku iska ilaaliyo wixii markaa hadhow ka dhigaya caajis oo waxa weeye daciif ka dhigaya wa qaala tacaala ilaahiyna waxa uu yidhi wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin cuna oo caba baa leeyihi laakiin israafka iska ilaaliya waxa israafkaa oo xadgudubkaa iska ilaaliya baa leyihi nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu inoogu booriyey oo inoogu fasiray aayaddan iyo axaadiis kaloo fara badan oo caddaynaya macnaha loo jeedo markii cuntadii ilaahay inoo baneeyey oo layna yidhi cuna oo cabba israafkana iska daaye nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa ka sugnaaday uu leeyahay maa mala'a aadamiyun qof bilow aamnihii ma buuxin wicaa weelka weeye sharan min badnihi macnaha weel ma uu buuxin ka shar badan oo ka khayr daran calooshiisa calooshu waa weel badn waa weel wey wax walbaa lagu guraya haddaba waxaa la rabaa inaad calooshaada waxa aad ku guraysid ka fiirsatid marka ugu horreysa waa inay noqotaa wax xalaala kabacdi wixii xalaashaana inaadan ka badin baa la rabaa oo aadan dhibaato ugeysan oo caloosha haddaad ka buuxisid oo ku gurtid cuntadii zaa'id aada siisid de hadhow cibaadadii jaanis uma helaysid waad caajisaysaa daciif baad noqonaysaa u baahda markaa inuu seexdo nebigu wuxuu yidhi fa idaa kaana laa maxaala haddii ay noqoto oo ay tahay laabudda inuu qofkii cunto cunayo oon laga maarmaynin leanna lagama maarmo cuntadii oo qofkii noolaan maya hadduuna wax cunin saddex qaybood buu nebigu u qaybiyey calooshii cuntada lagu gurayey fa thulutun lidacaamihi saddex meelood markaad u qaybisid meel cuntadii ku gur wa thulutun lisharaabihi meelna cabitaankii wa thulutun linafasihi meelna waxa weeye neefta iyo hawada u daa ma waxa weeye calooshii buuxine saddex qaybood intaad u qaybisid meel waxa weeye cabitaanka u daa meelna cuntada meelna hawada iyo neefsiga iyo firfircoonida u daa waayo haddii aad hal meel ku aruurisid dhibaataa ka imaanayso calooshii buuxisid xadiidka imaamu axmed iyo imaamu tirmidi baa werinaya wa saxaxahu asheikh alalbani raximah llah iyo keyrkoodba imaamu no imaam anasaaina waa werinaya ibnu maajana waa werinaya xaakimna waa werinaya wa saxaxahu sheikh alalbani raxmat ullahi caleyh fi saxiixi iljaamic ayuu ku saxiixiyey xadiidka iyo sunan tirmidi iyo maaragtay kutub kalaba waa xadiis saxiixa haddaba marka ikhwaani fillah xadiidkaa wuxuu ina barayaa aadaabta qofku jirkiisa uu isticmaalayo lama rabo inuu qofku iska badiyo cuntada hadhow hadduu cuntadii iska badiyo caafimaadkiisii uma fiicna firfircoonidiisii iyo shaqadiisii uma fiicna cibaadadii uma fiicna waxaa imaanaysa qofkii caajis intuu noqdo inuu waxba qaban kari waayo oo markuu aada cuntadii isaga badiyo uu yidhaahdo haddana waa inaad seexda wa yaquulu cumar ibn khadaab radi allahu canhu waxaa laga wariyey cumar ibn khadaab inuu yihi iyaakum walbitna fi dacaam ay macnaha waxaa idin kala dida idin kala digayaa idinka iyo cuntada inaad iska badisaan oo caloosha buuxisaan oo cunto iyo waxa weeye sharaab ka buuxisaan fa inahaa mufsidatun liljasad cuntada badan waxay fasahaadisaa jirka macnaha wuxuu noqonayaa jirkii jir iska ballaartay oo aad iyo aada u buuran buu qofkii noqonaya haddaad maalintii intaasoo jeer cunto cuntid oo aad cuntadii iska badisid dee hayr baa ku fuulaysa qofkii isagoo dhallinyaro abuu wuxuu noqonayaa qof aada u culus oo waxa weeye aada iyo aada u liid oan waxba qaban karin oo dhaqaaqi karin ayuu noqonaya muurisatun lissaqam waxau kaloo dhaxal siiyaa baruurtu xanuun bay keentaa qofku markuu baruurtu ka badato dhakhaatiirtu waa caddeeyeen wadnaha xayr baa fuulaysa dhiiggii waa meel walba dhibaataa u imaanaysa caafimaadkiisii oo dhan qofka wuxuu noqonayaa caafimaad aada u liita waxay kaloo keentaa baruurtaa faraha badan muksiratun can isalaa kasal baa ku dhacaya qofka caajis buu noqonayaa salaadii iyo cibaadadii oo dhan buu ka caajisaya wuxuu yihi cumar ibn khadaab radi allahu canhu wa calaykum bilqasdi fiihima war sharaabka iyo cuntada dhexdhexaad ka dhigta inahu aslaxu liljasad war jirka isagaa u wanaagsan wa abcadu min asarf israafkana isagaa ka fog markaad dhexdhexaad wixii ka dhigatid daa'iman diinteennu waxayna faraysaa wax walba dhexdhexaad guluwi ha ku samayni haddaba marka waxaa loo baahan yahay ikhwaani fillah in uu qofku aada iyo aada isaga fiiriyo oo waxa weeye aan aada iyo aada mashaakil aynan cuntada layska badin sowna dhibaato ugu keenin haddaba marka waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan oo dee berigii hore waxaa la jeclaa soomaalidu gabdhaha buurbuuran ayaa la jeclaan jiray laakiin maxaa bedelay in la yidhahdaa dhici karta waad ujeedaan waxa weeye culum waktigii hore islaamkii cumar ibn khadaab radi allahu canhu xilligiisii buu inagu boorinayaa wax walba in dhexdhexaad laga dhigto marka sidaa daraaddeed maadaama arrintan ayna caafimaadku u fiicnayn baruurta badan gabadha waxaa la rabaa inay jirkeeda la dagaalanto oo ka ilaaliso baruurta faraha badan oy dhexdhexaad iska dhigto ma aha inaanu leenahay cuntada ha ka soonto oo ha isqallajiso oo caato ha noqoto maya kaga dayan mayna gaalada caatanimada ay ku dadaalayaan laakiin waxaan u baahannahay inuu qofkii noqdo qof dhexdhexaada oo waxa weeye maaragtay jirkiisu wanaagsan yahay oo caafimaadkiisa u fiican cibaadadana aan markaa ayna ka caajisin walaa shaka ana almar'a almuslima baciidatun kula albucd gabadha muslimadda waxay ka dheeraanaysaa oo kale oo aan shaki ku jirin inay ka dheeraanayso waxyaalaha mukhadaraadka ah hadday cuntadeedii iyo cabitaankii iyo dhexdhexaad ka dhigato waxay aada uga dheeraanaysaa waxyaalaha mukhadaraadka ah iyo waxyaalaha xaaraamta alxamdu lilah gabdhaheenna aada iyo aad bay arrintaa ugu ammaanan yihiin inay ka dheeraadaan waayo sida raggeenna loogu ibtileeyey mukhaadaraadka sida jaadka iyo waxa daran iyo sigaarka dumarkeenna waa ka sahlan yihiin inkastoo hadda dad badani lagu arkay oo waxa weeye fasahaad uu soo dhex galay dadkii laakiin calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda ah inay ka dheeraato waayo mukhaadaraadku jirka waa fasahaadinaya caqligana waa fasahaadinaya cibaadadiina waa fasahaadinaya mukhaadaraadna waxaa la yidhahdaa wax walba oo maskaxda dooriya ama sigaar ha noqdo ama jaad ha noqdo ama khamri ha noqdo ama darooga ha noqdo kulli waa mukhaadaraad waxaa kaloo loo baahan yahay gabadha muslimadda ah inay ka dheeraato oo cibaadadeeda si aynan uga mashquulin soo jeedka faraha badan inay iska ilaaliso dad badan baad arkaysaa habeenkii waxay ku soo jeedayaan soo jeed fara badan bay samaynayaan lahwi iyo lacib waxaan qaymo lahayn bay ku soo jeedayaan markaad tiraahid maxaad saa u samaynaysaana waxay ku leeyihiin waktigaan dilayna oo waktiga sooma ogid inuu yahay xisaab adiga kugu socota oo waxa weeye maaragtay khasaaro adiga jirkaagii iyo naftaadii oo dhan sooma ogid waktiga aad dilaysid inuu naftaadii iyo xisaabtaadii yahay sow cumrigaagii ma ah nebigana calayhi salaatu wasalaam waa tuu ina faray iqtanim khamsan qabla khams shan ka faa'iidaysta intaan shan kugu imaan waxaa ka mid ahaa wa firaaqaka qabla shuglika inta aada wakti haysid oo waxa weeye aada firaaqo tahay kaga faa'iidaysta cibaadada dalaba alcilmi diinta inta aadan mashquulin oo aadan waktiba waayin haddaba marka ikhwaani fillaah akhawaati waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda ah inay waxa weeye markay waajibaadkeeda gurigeeda iyo ilmaheeda iyo kala habayso inay waxa weeye markaa xilli fiican ay horay u seexato si ay jaanis ugu hesho jirkeeda iyo nafteeda ay u raaxaysato si ay hadhow u soo kacdo oo waxa weeye haddii ay cibaado usoo kacayso salaatuleil iyo wixii la mida ay nashaad ugu hesho haddaynan saas samaynin oo ay soo jeed fara badan ku dhumiso nafteeda waxaa imaanaysa inay hadhow caajisto oo cibaadadii ay jaanis u weydo khaasatan waxaa aada iyo aada uga digaynaa dadka ku soo jeeda ramadaanka oo kale waxyaalaha aan qiimaa lahayn ku soo jeedaya meeshay cibaado ku soo jeedi lahaayeen ayay waxay leeyihin habeenkii o dhanna waxaan suxuurta ku sugaynaa turub iyo wax daran iyo waxaan qiimo lahayn iyo soo jeed cidlaa hadhowna waxa weeye aroortii baa la seexanayaa salaaddii subax baa dhaafaysa suxuurtii baa dhaafaysa hadhow waxa weye maalintii o dhanna qofkii waa caajis waad aragteen qofka habeenkii soo jeeda subaxdii waa tacbaan wey ma kici karayo waxa weye isagii oo dhan jirkiisi waa dilan yahay waxayna caddeeyeen dhakhaatiirtu qofka waxa weeye neerbayaashiisa iyo waxa weeye maaragtay xididadiisa inay jiraan qaar hameenkii seexda oo aan maalintii seexanaynin haddaba qofka soo jeedka hameenkii badiya caafimaadkiisay ka go-anta waxaa la rabaa marka inuuna qofku soo jeedka habeenkii badin ilaahay baa ugu talagalay oo waxa weeye habeenkii ka dhigay waxa weeye hurdo iyo libaas iyo wanaag wajacalna alleyla libaasan wajacalna annahaara macaashan habeenkii ilaahay wuxuu ka dhigay habeen la nasto oo la seexanayo maalintiina la shaqaysto wax la qabto haddaba marka lama rabo inuu qofku habeenkii ku dilo calaa kulli xaal marka arrimahaas oo dhan waxay gabadha muslimadda ku caawinayaan inay markaa jirkeedii noqdo jir caafimaad qaba markay waxa weeye ictidaal ay u samayso oo waxa weeye aynan iyadu la dagaalanta markaa waxa weeye baruurtii iska yarayso jirkeedii ay ictidaal ka dhigto dhexdhexaad wanaagsan ay mukhaadaraadka iska ilaaliso caafimaadkeedii waa fiicnaanaya soo jeedka faraha badan ay iska ilaaliso intaasoo dhan waxay markaa keenayaan inuu jirkeedii wanaagsanaado oo markaa haddana ay daa'iman caafimaadkeeda ka shaqayso oo sixiga ay aada iyo aad uga shaqaysa baa la rabaa waxaa kaloo marka loo baahan yahay oo haddana u bannaan inay qodobka labaad baan kusoo qaadaynaa inay samayso waxa weeye riyaada badaniya jirkeeda waxaa la rabaa inay gabadhu dhisto ma aha riyaada markaan leenahay riyaada asalkeeda cayaartaa la yidhahdaa ma aha markaan leenahay cayaar baa looga baahan yahay inaan leenahay intay sureel iyo maaragtay dabagaab qaadato banooniga ahaa cayaarto maya aadi mayso meelaha dadka waxa weeye fisqiga ay joogaan laakiin gabadhu waxaa u bannaan waxyaalo badan in jimicsi samayso gurigeeda ku samayso jirkeeda ku dhisto waxyaalaha maanta waxa weeye meel walba yaalla oo fudud oo waxa weeye qofku isticmaali karo jirkiisa ku dhisi karo waa badan yihiin haddaba marka inay waktiyo samaysatay gaara oo waxa weeye ay jirkeeda dhisto laa ba'sa bih oo wax dhibaato ah male laakiin lama ogola inay dhex gasho waxa weeye dadka meelaha ama waxa weeye cawrada lagu muujinayo ama rag iyo dumar isdhex gelayaan ama waxa weeye banooni baan cayaarayaa ama orod baan gelayaa ama dabaal baan aadayaa waxyaalaha noocaasa looma baahna ee gabadha muslimkaa waxaan u baahannahay oo ilaahay ka cabsanaysa inay gurigeeda ku samayso wax jirkeeda dhisa oo jirkeeda waxa weeye hagaajiya amaa inay waxa weeye meelaha kala dhex gasho waxa weeye wax u bannaan maaha mana loo baahna qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa nadiifatu ljismi wathiyaab gabadha muslimadda waxaa la rabaa iyo ninka muslimkaaba laakiin maadaama kitaabku dee ka hadlaya gabadha ayaan daa'iman ugu soo celcelinaynaa gabadha muslimadda waa inay noqotaa nadiifa nadiif waxa weeye nadaafadda annadaafatu min aliimaan qofku nadaafadiisa inuu ka shaqeeyo nadaafadduna waxay ku timaadaa jirka iyo dharka guriga meel walba haddaba marka gabadha muslimadda waxaa loo baahanya oo diinteeda fahmaysa caqliga leh jirkeeda iyo dharkeedaba inay nadiifiso oo aad iyo aad u wanaajiso aad bay ugu ammaanan yihiin gabdheheenna ilaahay khayr ha siiyo xagga nadaafadda baa maasha allah allihii subxaana qaadirka wanaag ilaahay ha ka siiyo haddaba marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu booriyey inuu qofku qubaysto oo nadaafaddu waxay ku timaadaa in la qubaysto oo qofku waxa weeye uu qubayskii isticmaalo ikhtasiluu yowma aljumuca buu yihi nebigu war maalinta jumcaha qubaysta oo waxa weeye waqsiluu ru'uusakum madaxiina dhaqa wa in lam takunuu junuban haddiidan xataa jinaabo qabin idinkooba jinaabo qabin waxa weeye xataa qubaysta wa asbixuu wa asiibuu min adiib diibkana isticmaala buu yihi imaamu lbukhaari baa werinaya haddaba marka u fiirsa xadiidkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu boorinayaa in la qubaysto oo madaxa la dhaqo oo dhiibka la isticmaalo dhiibku aad buu u wanaagsan yahay dhiibka waxa la yidhaha wax walba oo carfoon catarka iyo waxyaalaha aan alcoholku ku jirin laakiin waxa weeye maaragtay catarada iyo wixii la mid a bukuurka iyo unsiga iyo waxyaalahaasoo dhan in la isticmaalo rag iyo dumarba innaga dumarkeena aad bay u isticmaalaan laakiin raggu ma yaqaanin innaga dhaqankeena soomaalida waxaad moodaa inaan raggu catarka iyo isticmaalin iyo unsiga iyo laakiin way bannaan tahay weliba waxa weeye dumarka dee la qabo waxaa la rabaa raggooda inay baraan oo dharka waxa weeye loo uumiyo oo ay baraan unsiga iyo catarkaba in ragga la baro waa wax aad iyo aad u wanaagsan maalinta jumcaha iyo qofku inuu waxa weeye soo isticmaalo waa aad bay u wanaagsanta haddaba marka waxaa loo baahan yahay in arrimaha noocaasa la isticmaalo wuxuuna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqun calaa kulli muslim qof walba oo muslima waxaa waajib ku ah an yaktasila fii kulli sabcati ayaamin yowman ugu yaraan maalin wal wiiggii mar inaad qubaysatid wayaksilu fiihi ra'sahu wa jasadahu shirkiisa iyo jasadkiisa iyo madaxiisa u dhaqo oon u fiirso waxaa loo baahan yahay marka inuu qofku haddii uu xataa matalan ama baadiye joogo ama biyihii ku yari ugu yaraan horta maalintii inuu asbuuc qubaysto qofkii biyihii heli karana oo meel walba biyihii iyo hawsha u fudud tahayna kaba sii fiican marka haddaba waxaa axaadiistaa kutusaysa inay nadaafaddu aad iyo aad u wanaagsan tahay diinteenna islaamkana waa inagu boorisay wa bikhaasatan almar'a gabadha muslimadda hadda iyadu waaba ka sii duwan tahay ninka waayo iyadu waxa weeye waa booskii dhammaa oo lagu nasanayay waa meeshii lagu degayay oo naftu ku degaysay waxa weye allihii subxaana qaadirkaa waxa uu ilaahaygi subxaana qaadirkaa ka dhigay gabadha muslimadda waxa weeye meel lagu dego litaskunuu ilayha buu yidhi ilaahay macnaha inaad ku degtaan ku raaxaysataan nafta ku dhumaniina laga helo de gabadhi marka markii gurigeedii ay joogto waxa weeye guri wanaagsan oo dee carfaya oo waxa weeye aad iyo aad u soo carfaya markuu ninku helo naftiisi waa degaysa naftii dumaniinay qaadanaysa waxaa la rabaa marka daa'iman inay gabadha muslimadda ku dadaasho xagga nadaafadda annadaafatu min aliimaan iimaanka ayay ka mid tahay nadaafaddu waxa uu wariyey imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo keyrkoodba waxay wariyeen jaabir ibni cabdillahi iyagoo ka warinaya wuxuu yidhi annahu ataana waxaa noo yimid rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zaa'idan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaana soo booqday fa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay calayhi tiyaabun wasakha nin ay dharkiisu wasakhleeya fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa kaana yajidu haada maa yaksilu bihi sawba oo ninkaani wuxuu ku dhaqamo waayey dharkiisa an u fiirsa marka nebigu waa inkiri jiray xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo waxa weye maaragtay sida sheikh albani raximahullah sunan abi daawuud ku caddaynayo xadiis saxiixa nebigu ma ogolayn waa inkiri jiray saxaabadiisa hadduu arko mid waxa weeye dharkiisu wasakhleeya ama madaxiisu wasakhaysan ama jirkiisa wasakh ka muuqato ma uu ogolaan jirin wuu u muujin jiray wuu u sheegi jiray wuu ku boorin jiray inay waxa weeye arrintaas ay madharkooda iyo nadaafadooda iyo dharkooda ay aad iyo aad nadiif u noqdaan haddaba ida kana hada alhadyu annabawiy muwajihan ila arajul fainahu bilaxraa muwajihun ila almar'a haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu saa u amreeyey raggii inay nadaafadda ku dadaalaan maxaad moodaa marka gabadhii iyada laftigeedaba la rabay inuu waxa weeye noqoto midda nadaafadda iyo carabta iyo wanaagga afteeda laga helo oo ninku ku farxo markuu gurigiisa yimaado oo dadka soo booqanaya ay ku farxaan haye sidaa daraaddeed waa tuwan soomaalidu u kala bixiya oo yidhaahdeen gabadha nadaif nadiifadda lagu ammaanaya nadaafadda waa gaari bay yidhahdeen ay macnaha waa aad bay nadiif u tahay marka gabar walbana ha ogaato xataa raggu markay guurka doonayaan waxyaalaha ugu muhiimsan oo la eego oo waxa weeye gabadha laga eego xagga diinta marka laga soo tago waxaa ka mid a xagga nadaafadda marka waa in aad iyo aad loogu dadaalaa xagga nadaafadda waa inuu gurigaagu noqdaa guri nadiifa waa inuu waxa weeye wanaag oo dhan agtaada laga helaa marka ma aha inay gabadhu nadaafadeedii nadaafadeeda way ka shaqaynaysaa laakiin catarka iyo barafuug waxyaalaha markay isticmaalaysa udugaa inay banaanka ula baxdo lama ogolo laakiin gurigeeday u isticmaalaysaa iyo ninkeeda iyo waxa weeye maaragtay wixii maxaarinteeda markaa la jooga laakiin iyadoo catar iyo barafuun ka soo carfayo iyo udug lama ogola inay baxdo waayo nebigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam gabar walba oo idin soo carfisa oo dariiqa soo marta oo markaa raggii eegaan oo carabteedii ay la raacaan waxa weeye ay halkaa nafta la raacaan fa innaha zaaniya waa zaaniyad sida axaadiis saxiixa ku sugnaatay haddaba lama ogolo iska ilaali ukhti billah iska ilaali carabta iyo wanaagga iyo waxa weeye wanaaggaan oo dhan waxaa lagugu baneeyey inaad gurigaaga la joogtid oo ninkaaga ku qancisid oo ku soo jiidasid oo kugu jeclaado laakiin lama ogola inaad dadka ku fidmaysid oo waxa weeye aada ragga meelaha maraya aada waxa weeye naftaada ay soo raacaan lama ogola iska ilaalitaa marka ilaahaygi subxaana qaadirkaa ha ku waafajiye haddaba waxaad arkaysaa haddii aada akridid taariikhda islaamka kun iyo shan boqol oo sano ka hor ayuu saa ugu boorinayey dadka muslimiinta inay nadaafadooda ka shaqeeyaan haddii marka aada muqaarana ku samaysid oo aada fiirisid dadkan maanta ilbaxnimada sheeganaya oo yurubiyaanka xilli dhow oo haddeer cusmaaniyiintii oo waxa weye markii islaamka looga teelinayey turkiga istanbul oo cusmaaniyiintii oo dhow ayaa waxaa dhici jirtay markii wufuuddooda iyo dadkooda yurubiyaanka ay yimaadaan in horta waxa weeye la oran jiray bor horta wasak baad ka muuqatay horta soo qubays oo waxa weeye amiirka looma gelin jirin ilaa horta inta la geeyo bal waxyaalaha wasakdaa ka muuqata ay waxa weeye soo qubaystaan oo dharka laga bedelo inay amiirkaba u tagaan lama ogolayn haddaba halkaa waxaad ka garanaysaa waxay leeyihiin mu'arikhiintu macnaha dadkan yurubiyaanka nadaafadda iyo wax walba maba ay aqoonba oo dadka islaamka ayaa aad iyo aad uga horreeyey oo aad iyo aad ay ka barteenba xataa nadaafadda xataa in cuntada marka la cunayo gacmaha la yska dhaqa xataa ma ayan aqoon in waxa weeye lasoo falaxasho ma ay aqoon waxyaalahaasoo dhan ayay aad iyo aad ugu dambeeyeen haddaba innaga diinteenna islaamka aad iyo aad bay inoogu boorisay inoona bartay wax walba fi dunya waalaakhira haddaynu diinteenna ku dhaqanno oo diinteenna aynu baranno fi dunya waalaakhira wax walba oo aynu baahanna waa ka helaynaa siday saxaabadu yidhaahdeen markii la weydiiyey wax walba nebigiinu waa ida baray nacam buu yidhi ha xataa wax walba wuuna baray ma jiro shimbir duulaya oo samada duulaya ilaa cilmi buu nooga sheegay xataa wuxuuna baray saanu musqusha u geli lahayn saanu u qubaysan lahayn saanu wax walba nebigu waana baray calayhi salaatu wasalaam maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax walba ilaahigii subxaana qaadirka ah diintan waa ku dhamaystiray laakiin inagii baa la rabaa inaynu baranno oo ku dhaqanno oo ku dadaalno haddaba marka hadday gabadhii saa uga shaqayso jirkeedi iyo nadaafadeedii waxaa la rabaa qodobka afraad aan kusoo qaadaynaa tactanii bifamiha wa asnaaniha gaar ahaan waxay aada ugu sii dadaalaysaa gabadhu inay afkeeda ilkaheeda inay aada iyo aad uga caafimaadkooda uga shaqayso inay aada iyo aada ugu dadaasho waxa ugu fiican oo waxa weeye afka lagula dadaalana oo ugu horeeya ugu wanaagsanna waxa weeye asiwaaq cadayga weliba cadaygeenii waxa weeye geedka ahaa oo qoyanaa oo carafta lahaa waxyaalahan maanta la gaaro waxa weeye burushada iyo waxa lamid a iyo kareemka iyo waxaasoo dhan waxaa ka fiican cadaygeenii wanaagsanaa oo waxa weeye geedka laga soo goynayey oo wanaagga watay carabta iyo wanaagga watay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ridwaanullaahi calayh ay waxa weeye ku ku nadiifin jireen ilkahooda iyo waxa weeye afkooda aad iyo aad ugu hagaajin jireen haddaba waxau werinayaa imaamu albukhaari iyo ay werinayaan fi saxiixi mujaahid way ka werinayaan can curwata radia allahu canhu qaala inuu yihi وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين fi lxujra caaisha radia allahu canha oo gur qolkeeda ku jirta waatuu masaajidka ku dheganaa qolkeedu iminkana dee masaajidka wa ka mid noqdayba oo qolkeedii waatan waxa weeye nebiga ayay ku xabaalan yihiin iyo abubakar iyo cumar marka qolkeeda iyadoo ku cadayanaysa ayaanu maqli jirnay bu yidhi anagoo qolka anagoo ku jirna masaajidka macnaha ilkaheeda aad u cadayaysa haddaba cadaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay nebigana calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaq haddaanan ummadayda ka baqaynin dhib uga baqaynin mar walba inay cadaydaan salaad walba inay u cadaydaan ayaan amri lahaa haddaba waxaa wanaagsan inuu aad iyo aad qofku cadayga ugu dadaalo weliba khaasatan xilliyada uu qofku waxa weeye hurdada ka soo kaco waxay leedahay caaisha radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kaana laa yarqudu laylan walaa nahaaran hameen iyo maalinba haddii uu nebigu seexdo fayastayqida uu soo tooso ilaa tasawwata qabla an yatawadda ilaa wuu weesaysan jiray ee uu cadayan jiray inta uuna weesaysan ay haddii uu seexdaba oo hurdo uu seexdo hameen iyo maalin kay doontaa noqotee markuu soo kaco hurdada ka soo kaco wuxuu ku bilaabi jiray horta inuu cadaydo oo waxa weeye cadayga ayuu ku dadaali jiray xadiidka waa xadiid xasana oo imaamu axmed iyo abu daawuud ayaa warinaya iyo keyrkoodba wa xasanahu asheikh alalbani raxmat ullahi calayh fi sunani abi daawuud iyo fi saxiixi iljaamic waa xadiid xasana culamada qaar ay leeyihiin waa xasanun saxiix haddaba marka wuxuu ku barayaa xadiidka inay hadyigii nebiga ka mid ahayd in cadayga lagu dadaalo rag iyo dumarba qofka cadayanaya daa'iman oo ilkihiisa cadayaya afkiisu waa soo carfaya nadiif weeye dadkii uu la hadlayay ma dhibsanayaan oo waxa weeye waxa karaahiyaha iyo raa'ixa xun waxa weeye laga heli mayo sidoo kale wa su'ilat caaisha radia allahu canha caaishaa la weydiiyey nebigaa la weydiiyo waxaa la yidhi caaishaa la weydiiyo waxaa la yidhi ayu shayin yabda'u bihi rasuulu sala allahu alayh wasalam idaa dakhala beytahu hadduu guriga nebigu soo galo dee waa ninoo gurigii bannaankuu ka imaanaya masaajidkuu ka imaanayaa gurigii iyo reerkiisii buu usoo gelayaa muxuu ka bilaabi jiray bay dheheen oo saxaabadu weydiiyey nebiga fa qaalat waxay tihi bistiwaak caday buu ka bilaabi jiray hadduu gurigeyda soo galo waa cadayan jiray horta intuunan xaaskiisa ama waxa weye maaragtay dhunkan ama la baashaalin ama wax cunin guriga uu soo galayba horta wuu cadayan jiray wuxuu doonayaa marka nebigu daa'iman inay afkiisa nadiif yahay oo waxa weeye wax raa'ixa oo qofku uu karaahsaday inaan lagu arag waayo dee ninka iyo xaaskiisii markay wada nool yihiin daa'iman labadii qof waa isku neefsanayaan lama rabo marka inay afkaagii ka soo baxdo wax qofkii kala dhibsanayo aad iyo aad uga ilaali oo waxa weeye aad u ilaali waxaa ka mid a gabadhii aad iyo aad u wanaagsanayd oo selafka ahayd kutubu nikaax marka laga hadlayo kutubul fiqi ayaa la keenaa atarka gabar baa la dardaarmaysay baa la yidhi hooyo ayaa waxay la dardaarmaysay gabadheedii oo aroos loo gelbinayo marka waxyaalihii ay kula dardaarantay oo tobanka ahaa waxaa ka mid ahaa waxaad ilaalisaa ninkaaga afkiisa iyo sankiisa indhihiisa ilaali macnaha waxaa sankiisa iyo indhihiisa wey macalshaahidka hadda dan leeyahay yuunan kaa urinin oo sankiisu usoo urin wax uu karaahsado afkaaga yay raa'ixa xun ka soo bixin jirkaaga wax xun yay ka imaan oo waxa weeye bidid xun iyo waxa weye wax usoo ura oo hadhow qofkii karaahsado ka ilaali ay nadiif noqo daa'iman yuuna kaa arag waxun haddaba marka waxaa loo baahan yahay afka in lagu dadaalo oo waxa weeye daa'iman cadayga lagula dadaalo oo la cadaydo ayaa loo baahan yahay haddaba qofka noocaas aad iyo aad ugu ugu dadaala wuxuu noqonayaa afkiisii af aad iyo aad u wanaagsan haddaba marka macalaasaf ishadiid waxaa jira arrin aad iyo aad u xun oo waxa weeye dee dumarkii dhibaato badan oo haysata oo xaggii ragga uga imaanaysa ama dumarka laftigoodii dee qaarkii ku dhaca dhibaatada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga nahiyey waxyaalaha qaarkood oo cuntada la cuno oo waxa weeye khudrawaadka la cuno qaarkood waxay leeyihiin kara raa'ixo aada u xun oo qofka cuna waxaa afkiisa ka soo ura waxa weeye ur xun baa ka soo baxaysa oo qofkii dhibsanayo haddaba marka waxaan isbarbar dhigaynaa bal waxyaalaha la nahiyey raa'ixadooda iyo waxyaalaha dadku maanta sameeyaan bal kiiron oo waxa weeye baynu fiirinaynaa arrinta ka imaanaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyey oo axaadiid badan ku soo aroortay wuxuu yidhi man akala albasala walsawm walkuraad falaa yaqrabanna masjidana war qofkii cuna basal soo cuna waad aragteen dadka dhaqankooda qaar baa waxay yihiin basashii oo ceeriin bay cunayaan basashii dadka qaar baa waxay ku darsanayaan salarka caadiga salarkii lasoo dhigo basal baa lagu jarjarayaa basashii oo ceeriin buu marka qofkii cunaya dad baa u bartay waana wax xalaalo la cuni karo marka nebigu wuxuu yidhi basashaa qofka cuna ma aha basashii cuntada lagu kariyey ee waxaa laga hadlayaa midii iyadoo ceeriin qofkii cunay oo afkiisa aada uga soo urayso wasawm iyo townta walkuraad kuraadkuna waa nooc ka mida isagana oo qudaara oo waxa weye isaguna raa'ixadiisu aada iyo aad u xun tahay nebigu wuxuu yidhi masaajidka yuunan imaanin qofkaas yuu noo soo dhowaanin oo masaajidka naga imaanin sababtu maxay tahay fa ina almalaa'ikata tata'addaa mima yata'adaa tata'adaa mima yata'adaa bihi minhu banu aadam malaa'igtu waxay dhibsataa oo dhibaya masaajidka malaa'ig baa imaanaysa malaa'igtii wax qoraysay malaa'igtii dikriga soo xaadiraysay malaa'igtii qofka ilaalinaysay malaa'ikatu araxma malaa'ikatu alxafada ayaa masaajidkii imaanaya waa bayt ullah malaa'igtu marka waxay dhibsanaysaa waxa qofka bilow-aamiga dhibaya qofka bilow-aamigaana waxaa dhibaya inuu safkii kugula tukado oo salaadii kugula tukado ee mid basal ka soo urayso ama waxa weeye toon ka soo urayso ama afkiisii oo dhan ay neef aada u xun ka soo baxayso aad buu qofka bilow-aamigaa u dhibaya haddaba maadaama uu qofkii bilow-aamigaa saa u dhibsanayo malaa'igtuna waa dhibsanaysa xadiidkana imaamu muslim iyo keyrkii baa warinaya waa xadiis saxiixa haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa wuxuu inoogu caddeeyey qofka cuna waxyaalahan qudrawaadkaa oo raa'ixadaa karihadaa leh inuuna masaajidka imaanin ilaa uu iska soo nadiifiyo oo si fiican afkiisa ay uga soo baaba'do haddaba arrintaasi xaaraan ma aha oo in la cuno lama diidana waayo nebigu axaadiis kaluu ku caddeeyo oo wuxuu yidhi ma aha inaan xaaraantinimaynayo laakiin waxay leedahay karaa'iha waxa weeye raa'ixo aada u xun oo malaa'igta dhibsanayso oo dadkii dhibsanayaan marka qofkii doonaya waxa weeye inaan la dhibsan ibaalaha ha iska daayo markuu masaajidka imaanayo ama si fiican ha isaga bisleeyo oo iyagoo bisiloo la keriyey dee raa'ixadii way baaba'aysaa marka haddaba ikhwaani fillah wa akhawaati bal aynu isweydiino midka jaadka cunaya iyo kan sigaarka cabbaya waxaa aad iyo aad u dhibsanaysaa xaqiiqatan waanu aragnay marar baad safka salaadaadoo ku jira ayaad waxaa ku siganaysaa inaad salaada ka baxdid liajli keliya inuu dhinacaaga soo istaago mid sigaaryo caba ama jaabyo cuna qurunka ka soo uraya sigaarka iyo baktiga ka soo uraya ayaa markaa aadan u adkaysan karin markaasa waxaad is leedahay show safka inta ka baxdid gadaal ma tagtaayoo safka dambe ma gashaa lowlaa waa wallaahi in badan ayaan waaqican u arkay oon ku sigtay inaan ka baxo lowlaa xadiis nebi waanan waanan una jiri lahaynna oo maaragtay safka in la gooyo inaynan bannaanayn oo aan safka la kala goyn karin haddayna xadiidkaa jirin in badan waan ka bixi lahaa waayo sababta waxa weeye meelo badan ba marar badan bay kugu dhacaysaa oo aadan u adkaysan karin oo khushuuci kaa tegaya ood salaadaadiiba qiilqiil gelaysa macalasafin shadiid waxaan aada uga naxsanahay marka aniga oo faraya inay sabraan nimanka noocaasa gabdhaha ay qabaan oo noloshii oo dhan la qaadanayaan oo waxa weeye ay hameen iyo maalinba la jiifaan oo gurigii iyo noloshii iyo sariirtii meel walba qofka noocaasa arrin aad iyo aad u adag wey laakiin akhawaatii fillaah ilaahay u sabra oo waxa weeye ku dadaala gabar walba ha ku dadaasho ninkeeda say siyaarka uga goyn lahayd say jaadka uga goyn lahayd si ay waxa weeye noloshu u hagaagto oo wanaag u yimaado haddaba waxaa kaloo loo baahan yahay gabadha iyada lafteeduna inay waxyaalaha iska ilaaliso afkeedana nadiif ka dhigto daa'imanna ay dhakhtarka la xiriirto oo ilkaha waxaa la rabaa haddaadan xataa xanuun dareemin inaad ugu yaraan dhakhaatiirtu waxay leeyihin sanadkii hal mar inaad control martid oo ilkaha la fiiriyo bal wax waxa weeye hoos ku abuurmay inuu suus galay in waxa weeye caafimaadkooda wax soo socdo in la sheekin gareeyo waa muhiim jiddan wey aad bay u wanaagsan tahay arrintaasoo dhan markaa caafimaadka qofka afkiisa ayay u fiicanta xataa cunaha iyo dhuunta iyo intaasoo dhan waxaa la rabaa qofku daa'iman dhakhtarka inuu la xidhiiro oo waxa weeye uu hagaajiyo si ay waxa weye noloshiisi u hagaagto qodobka shanaad waxaan usoo gudbaynaa tahtamu bitaxsiini shacriha timahana waa muhiim jiddan wey gabadha waxay ku dadaalaysaa muslimadda inay timaheeda islaaxiso oo timaheeda hagaajiso waayo sababtu waxa weeye timuhu waa quruxda dumarka gabar tima leh oo timo dheer leh gabar walba gabar intay ka timo dheer tahay waa ka qurux badnaanaysa timuhu waa qurux weeye marka iskuma dhigmaan gabar xiiran iyo gabar tima leh oo timaheedii ay dheer yihiin oo waxa weeye sii daysay aad iyo aad bay u kala qurux badan yihiin de waa markaan fiirino caqliga fidrada islaamka laakiin markaan fiirino caqliga dadka xoolaha oo kala noqday dee kuwaasi waxay rabaan bay ku mateleen laakiin annagu islaamka waxaa aad iyo aad u qiimo badan gabadhu inay timaheeda hagaajiso waxaa ka sugnaatay baa lii caaisha radiallahu canha ay ku dhaaran jirtay allihii subxaana qaadirkaa oo zayana annisaaa dumarka ku qurxiyey timaha raggana ku qurxiyey garka haddaba gabadha timaheedu waa qurux waa ziine aad iyo aad u qurux badan sidaa daraaddeed ayaa markii la yidhi ilaahay soo dejiyey aayadaha qur-aanka gabadha inay ziinadeeda qariso waxaa laga bilaabay inay xataa waxa weye madaxeeda daboosho yudniina calayna min jalaabiibihina ama waxa weye aayaddii kale waliyadribna bikhumurihina calaa juyuubi madaxa iyo kulli in la daboolo waa min aziina weeye marka waad aragtay ragga timahoodu dee banaankaasi iska yaaliin oo waxa weeye ama waa la jaray ama waa la gaabinayaa qurux badan oo waxa weeye ka muuqan mayso laakiin dumarkii markay sii daayaan oo shalleeyaan oo hagaajiyaan aad iyo aad bay qurux iyo wanaag u noqonaysaa marka gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay timaheeda ku dadaasho oo karaamayso cumuumanna nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidka abu daawuud iyo ay werinayaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi man kaana lahu shacrun war qofkii timalahow falyukrimhu ha karaameeyo timihiisa timaha qofkii timalahow timaha karaamee imaam abu daawuud iyo baa werinaya wa saxaxahu asheikhu albani raximah llah fi sunani abi daawuud iyo fi saxiixi aljaamic asagiir haddaba karaamayntiina waxa weeye waa in la hagaajiyo oo la nadiifiyo oo la shalleeyo oo waxa weeye aada iyo aad loo hagaajiyo baa la rabaa waqad karaha nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waa karaahsaday qofka timihiisu hataa raggii ninkii timihiisii aan ka shaqaynayn oo shallaynaynin oo waxa weye maaragtay ay firfirsan yihiin oo kala firiqsan yihiin oo waxa weeye basaasan yihiin oo xun yihiin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida sida imaamu malik iyo keyrkiiba ay werinayaan ayaa masaajidka waxaa soo galay ba lihi wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fi lmasjid nebiga ayaa masaajidka fadhiyey fadakala rajulun taa'iru ra'si madaxiisu uu waxa weeye kala firiqsan yahay oo waxa weeye uuna hagaagsanayn oo aad iyo aad madaxiisu u waxaysan yahay shallaysnayn iyo garkiisu fa ashaara ilayhi nebigu uu ishaaray oo wuxu uu kaanahu macnaha gacanta ugu ishaaray oo wuxuu yidhi war madaxaaga iyo timahaaga iyo garkaaga soo hagaaji ninkii baa noqday oo gurigiisii intuu aaday oo soo qubaystay oo isa soo hagaajiyey ayuu soo noqday fa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam alaysa haadaa khayran miyaynan saas ka khayr badnayn min an yaatiya axadukum inuu qofkin yimaado saa'ira ara'si isagoo madaxiisu filfil leeyahay kaannahu shaydaanun aada moodid inuu shaydaan yahay haddaba u fiirso raggii baa saa la amraya dumarkii xaggee jooga raggii ayaa saa la amraya waana xadiis saxiixa sida sheekh albani raximahullah uu ku saxiixinayo fi silsilati axaadiisi saxiixa imaamu muwada imaamu malik ayaa werinaya fi lmuwada iyo wagayri haddaba xadiidkaa wuxuu waadix inoogu yahay in qofku hadduunan timihiisa iyo madaxiisa hagaajin inuu shaydaan la mid noqonay shaydaan buu ku matelay nebigu in sidii wax shaydaan oo kale shaydaankana daa'iman waxaa lagu matelaa waxa xun waxaa kaloo uu warinayaa jaabir ibni cabdillah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu ka warinayaa wuxuu yihi jaabir ataana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nimiga ayaa noo yimid fara'aa rajulan nin buu arkay shacitan qad tafaraqa shacruhu timihiisi ay kala tagtageen oo booraysan waxa weye timihiisii aan hagaagsanayn markaasuu nebigu wuxuu yihi ma kaana yajidu hada ma yusakinu bihi ra'sa oo ninkan wuxuu madaxiisa ku dejiyo oo ku hagaajiyo ma waayey oo waxa weye miyuuna heli karin waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo nasaa-i baa werinaya waana saxiix sida sheikh albani raximahullah ku caddaynayo fi saxiixi aljaamic iyo sunani nasaa-i haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis aada u fara badan ayaa sugnaatay oo saxaabadiisa uu amri jiray daa'iman inay ka shaqeeyaan jirkooda dharkooda nadaafadooda kulli inay waxa weeye timaha inay ka hagaajiyaan haddaba gabadha muslimadaana waxaa la rabaa marka hadduu nebigii saa u amray raggii gabadhuna waa min baabi awlaa waxaa la rabaa inay aada iyo aad ugu fekerto waxa weeye timaheeda inay hagaajiso looma baana inay gabadhu timaheeda jarto oo waxa weye ay madaxeeda qurdo waxa madax qurdan ay taagto lama rabo akhawaati fillah quruxda ilaahay idiin sameeya ha ku cayaarinina oo timihiina daysta oo timaha dheereeya oo nadiifiyo hagaajiya oo karaameeya insha allahu tabaaraka watacaala hana ku mashquulinina oo waxa weeye ha ku samaynina huluwi oo waxa weeye huluwi inta samaysaan markaa waxa weeye ziinadii banaanka ha dhiginina laakiin ninkiina yaa loogu talagalay inaad ziinadaada ku qancisid oo waxa weeye maaragtay haddaad guluwi ku samaynaysid ninkaaga hortiisa guluwi ku samee amaa cid kale maya waxa weye iska ilaali ukhti fillah qodobka lixaad waxaan usoo gudbaynaa xasanatu lhay-a hay-adeeda iyo muuqaalkeeda inay ka shaqayso oo aynan wax waxa weeye maaragtay indhuhu dhibsanayaan inaynan mar walba iska ilaaliso hadday dharkeeda noqoto ziinadeeda wanaaggeeda kulli laakiin kulli marka ay ku dadaalayso oo ziinadeeda aad u muujinayso oo ku wada dadaalayso waa amaama sawjiha waa ninkeeda qaala alimaamu alqurdubi raximahu llah fii tafsiiri qowlihi tacaala markuu fasiraya ayuu wuxuu yidhi qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waalayibaati min alrisqi aayaddaa markuu fasirayo ayuu wuxuu werinayaa asar uu ka warinaya caaisha qaalat caaisha radi allahu canha waxay tihi kaana nafarun min asxaabi rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam koox saxaabadii nebiga ka mid ah ayaa yantadiruunahu nebigay sugayeen oo albaabka u taagnaayeen cala albaab fa kharaja yuriiduhum inuu wuxuu rabay inuu baxo oo iyaga aado weel yaroo biyo ku jiraan ayaa guriga yiilay buu yidhi markaasuu intuu biyihii qaatay oo wejiga iska mariyey oo garka mariyey oo shallaystay oo ishagaajiyey ayuu rabay inuu baxo fa qultu waxaan ku yidhi lahu yaa rasuula allah wa anta tafcalu haada adigu maxaad saa u samaynaysa e macnaha ma dumar baa tahay dumarkaas qurqurxiye adigu maxaad saa u yeelaysa qaala markaasay waxay tihi nebigu wuxuu yidhi nacam waan samaynayaa haa qofku haddii uu dadkiisa la kulmayo oo uu soo baxayo waxaa wanaagsan inuu hay-adiisa iyo naftiisa hagaajiyo fa ina allaha yuxibu fa ina allaha jamiilun ilaahay waa wanaagsan yahay yuxibu ljamaal quruxda iyo jamaalkana waa jecelya haddaba marka waxaa la rabaa inuu qofku hay-adiisa naftiisa quruxdiisa daa'iman wax wanaagsan inay noqoto israafkana inuu iska ilaaliyo lama raba israaf ilaahay wuxuu ku ammaanay addoommada wanaagsan oo cibaad uraxmaan waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama addoommada ilaahay waxa weeye kuwa aan israaf ka samaynayn hadday noqoto dharkooda hadday noqoto cuntadooda hadday noqoto waxay bixinaya waxna israaf ku samayn mayaan wax walbana hoos u dhigi mayaan dhexdhexaad bay ku soconayaan daa'iman ayay ku soconayaan haddaba marka waxaa la rabaa inuu dhexdhexaad lagu socdo oo qofku uu waxa weeye dhexdhexaad iyo tawaaduc iyo wanaag uu ku socdo sida dadka qaarkood sameeyaan ma aha suufiyada oo kale ruhbaanta kuwa iska dhigay ayaa waxay leeyihiin azuhdu zuhdi baan samaynayna waa inaan dhar qurux waa inaan dhar foolxun qaadanaa dhar jeexjeexan qaadanaa wasaq badan qaad waxaasi ma aha min addiin bal dulinimo weeye waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha allihii subxaana qaadirka yuxibu wuxuu jecel yahay an yuraa in laga arko atharu nicmatihi calaa cabdihi hadduu ilaahay qofkii addoonkaa u nicmeeyo wuxuu jecel yahay in laga arko waxa weeye nicmadii ilaahay u nicmeeyey waa xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi uu warinayo oo uu saxiixinayo sheekh albani raximahullah fii sunani tirmidi haddaba markaa ilaahay wuxuu jecel yahay nicmada ilaahay ku siiyey inay aataarteedii kaa muuqato oo waxa weeye raadkii kaa muuqdo ee aadan qof baaba'san noqon oo waxa weeye aad iyo aad u liita inaadan noqon baa la rabaa ee aad ku dadaashid inaad noqotid daa'iman qof wanaagsan attajamul waxa weeye inuu tajamul samaysid oo wanaag oo dhan samaysid ilaahayna waa ku ogolaaday ilaahay wuxuu yidhi yaa bani aadam yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin ay cinda kuli salaa salaad walba markaa aadaysaan dharkiina ziinadiinii qaata wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu laakiin israaf ha samaynina waxaad cabaysid waxaa cunaysid waxaa xiranaysid kulli israaf lama ogola iyo xadgudub ilaahay ma jecla inaad xadgudub samaysid haddaba marka qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu xadgudubka iska ilaaliyo oo aadan xadgudub samaynin waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min kibir qof kibir uu qalbigiisa ku jiro jannada ma gelayo ay macnaha haddii uu xalaashadana hadda waa ku gaaloobayaa haddii kalena jannada horay ka geli mayo ee wuxuu waa taxta mashii'atillah weeye hadduuna ka toobad keenin laakiin ku gaalaysiin mayno oo odhan mayno waa gaal waayo haddii kale waxaan ku dhacaynaa manhaju alkhawaarij oo waxa weeye takfiiru lkabaa'ir ku gaalaysiinaya dadka waxyaalo kabiira ah markuu qofku sameeyo faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan ninku wuxuu jecel yahay dee dee ninka iyo naagtuna waa isku mid ninku wuxuu jecel yahay inuu dharkiisu qurux badnaado wa nacluhu xasana kabihiisuna qurux badan yihiin arrintaasi min alkibri miyaa rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa wanaagsan yahay qurux badan yahay wuxuuna jecel yahay quruxda iyo wanaagga laakin alkibru kibirku waxa weeye badaru lxaqi wa gamdu nnaas ay atakaburu cala alxaqi xaqa inaad ka kibirtid oo aadan aqbalin aad dadkana iskala weynaad sidoo aad ixtiqaaraysid labadaas ayaa kibirku ku dul wareegaa ee ma aha kibirku inaad dhar qurux badan qaadatid inaad shallaysatid ma aha kibirku imaamu muslim baa warinaya waana xadiis saxiixa haddaba marka waxaa loo baahanya qofku daa'iman inuu naftiisa jirkiisa dharkiisa wax walba nadaafadiisa ku dadaalo ama guriga ha noqoto khaasatan gabadhii waxaa la rabaa inay jirkeeda gurigeeda nolosheeda wax walba ay noqoto wax nadiifa waxaa laga wariyaa imaamu imaam abu xaniifa nucmaan ibni thaabit radia allahu canhu raximahu llah ayaa waxaa laga wariyey wuxuu jeclaa baa la yidhi oo taariikhda laga qoray inuu aad u jeclaa waxa weeye xagga quruxda ziinada inuu dhar qurux badan xirto ayuu aad u jeclaa oo ku dadaali jiray wuxuu ku dadaali wuxuu ku dadaali jiraa la marka meel walba markii madrasadiisa iyo majaalistiisa cilmiga markay dadku imaanayaan inay ardadiisu noqoto arday wada nadiif ah soo wada qubaystay soo wada nadi soo soo nadiifiyey marka maalinba wuxuu arkay baa la yidhi nin aan xoogaa maaragtay nadaafadiisii ka soo shaqayn oo waxa weeye aad ugu soo dadaalin ayuu arkay intuu gacanta qabtoo xagga geeyey ayuu wuxuu siiyaa la yidhi kun dirham ayuu siiyaa la yidhi oo yidhi orod dhar qurux badanna soo xiro isloo hagaaji markaasuu yii war anigu qani baan ahay lacagna waa haystaa uma baahday markaasuu canaanto wuxuu yihi miyuuna ku soo gaarin xadiidkii nebiga ina allaha yuxibu an yuraa atharu nicmatihi calaa cabdihi miyaadan xadiid kaa maqal marka haddii ilaahay ku nicmeeyey maxaad isku dulaynaysa marka ma aha in huluwina lagu sameeyo oo dee dharkii lagu cayaaro oo waxa weye intaasoo nooc la kala bedbedelo inaad waxa weeye ihmaal ku samaysidna lama rabo bal waxaa loo baahan yahay inaad naftaada wax walba tawaasun aad samaysid oo aad ku dadaashid waxaa kaloo ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wassalaam waanu ku boorinaynaa gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba inay waxyaalaha fidradaa ilaaliyaan oo nadaafadda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khamsun min alfidra shan arrimood waa min alfidra ay fidrat lislaam diinta islaamkay waafaqsan tahay ummadihii hore islaamkaabaana ku dhaqmi jiray kow waxaa ugu horreeya alkhitaan waa ragga taas oo in la isgudo raggay gaar ku tahay gabdhaha iyaga waa la sunnaynayaa gudniinka fircooniga oo soomaalidu isticmaasho laysa min addiin diinta islaamka ka mid ma aha waa jaahili waa wax waxa weeye dad juhalaa la yimaadeen oo farcooniya oo fircoon iyo faraaciin laga keenay walistixdaad waxa weeye istixdaadkuna waxa weeye xalqu lcaana waa timaha hoose in la iska xiiro oo qofka ayna ku bixin wa nadfu libdi timaha kilkisha ka soo baxana in la rifo oo la gooyo wa taqliimu alabaafir ciddiyaha in la jaro qaar baad arkaysaa maanta ciddiyihii la baxay sidii shayaadiintii marka ciddiyihii wasak bay qaadanayaan oo halkaa gelaysa hadhow qofkii marka wuxuu noqonayaa qof wasakdii iyo jermiskii ciddiyaha ku wata haddii uu waxa weye ciddiyo dheer dheer leeyahay marka waa in la iska jaraa wa qasu shaarib in waxa weeye raggay tanna gaar ku tahay dee dumarku shawaarib male shaarubada in la gaabiyo oo waxa weeye aynan dee afka kaa gelin oo cuntada kula cunin bal waxa weye maclasaf shadiid raggeennii maanta shaarubadana waa la daynayaa garkiina waa la xiirayaa oo waxaa lagu dayanayaa gaaladii walciyaadu billah haddaba marka intaasoo dhan waxay kutusaysaa in lagu dadaalayo waxyaalahaas fitrada ah waana xadiis saxiixa imaamu bukhaari ayaa warinaya in lagu dadaalaa la rabaa waxyaalaha diinta islaamku ina farayso waxaan kaloo ugu dambaysiinaynaa qodobka ugu dambeeya haddaynu intaasoo dhan oo wanaaga ay gabadhii samayso oo ku dadaasho inay jirkeedii dhisto oo timaheeda hagaajiso oo afkeedii hagaajiso oo labiskeeda hagaajiso oo gurigeedii wanaajiso intaasoo dhan qodobka toddobaad wuxuu kaaga digayaa laa tanzaliqu ila atabaruj waalifraad fi ziina laba arrimood iska ilaali guluwi ha ku samaynin isqurxintaada oo maantoo dhan muraayada ha ag taagnaanin oo naftaada iyo waktigaagii o dhan ha ku mashquulin inaad hadba waxa weeye waxa weye maanta o dhan jirkaaga iyo timahaaga iyo ku mashquushid waxa weeye indhakuushaad hee waktige waxa weeye cibaadaa loo baahan yahay oo hawl baa loo baahan yahay waxa weye ha ku mashquulin hana ilaawin waxaad kaloo iska ilaalinaysaa attabaruj banaankaadala bixin ziinadaada markaad banaanka u baxaysid jilbaabtaada gab isku si amaa markaad guriga joogtid oo ninkaaga la joogtid waxa weye markaa ziinadaada muuji iska ilaali marka ha noqonin siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwuu ka digay ha noqonin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacisa cabdu dirami wadinaar waxaa hoogay addoonka dinaarka iyo dirhamka waalqadiifa qadiifa waxa weeye waa maro markaa la qaadan jiray oo waxa weeye calaamado lahoo qurux badnayd waalkhamiisa khamiiskuna waxa weye waa go adag oo qurux badnaa oo la isticmaali jiray in ucdiya radiya wa in lam yucda sakida haddii la siiyo wuu raalli noqonaya haddii aan la siinna raalli ma noqonayo waa caroonaya ha noqonin marka xadiidka bukhaari baa warinaya xadiis saxiixa ha noqonin marka wakti fillaah tii ka fekeraysa daa'iman waxa weeye ma aragtay dharkii ay xiran lahayd nooc nooc isugu bedeli lahayd waynu aragnay maanta sida waadixa waynu u jeedno khaasatan weliba waxyaalahan maanta la isku fidneeyey oo waxay ku leeyihiin aroosyada aroos baa jira dumarkii oo dhan habeenkii mid la aroosayo kulligood waxaa moodaa in la wada aroosayo mid walba dharkii dhar cusub bay soo xiranaysa soo gadanaysa waxay gaareen heer guluwiga ay ku samaynayaan waxay yidhaahdeen waanu aragnay isku joogga lebiska lagu tago arooskii bishii hore matalan hal aroos labiskii lagu tago arooska dambe lagu tegi mayo haadaa guluw waana xaaraam wey in guluwiga noocaasa la sameeyo dharkii laga bixiya boqolka dollar labada boqol oo dollar hal aroos baa lagu tegay hadhow bes wey waa la tuuraya haddaba guluwiga noocaasa looma baahna akhawaati fillah israafka aad saa ugu israafaysaan xoolahana waa laida weydiinaya aakhiro oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu caddeeyey laa yazaalu qadamaa cabdin yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qofku ka zuulimayo ka dhaqaaqi mayo makaanka xisaabta la isxisaabinayo ilaa la weydiiyo afar arrimood waxaa ka mid ahaa wa can maalihi maalkiisa min ayna iktasabahu wa in anfaqa xageebuu ka kasbay xageebuse ku bixiyey maalkaaga marka aad saa khuyalaaga ugu samaynaysid iyo waxa weeye kibirka iyo isugufaanka dahabka lasoo wada xiranayo waxaan aad samaynaysaan aroosyada aakhira waa layda weydiinaya ood guluwiga ku samaynaysaan oo xoolaha saa uga cayaaraysaan bal waxaa la rabaa inaad waxa weeye markaad gurigaaga joogtid ninkaaga la joogtid inaad dharkaaga ugu qurux badan xiratid laakiin maaha ina aroosyada la aadin ha noqonin markaa kuwii lagu tilmaamay waxa weeye ghazaalatun fi shawaaric wa qiradatun fi lbuyuut nin baa u gabiyey gabdhihii wuxuu yidhi waxaad moodaa markay banaanka marayaana ghazaala ghazaala waa ugaarta waxa weeye maaragtay aad iyo aada u qurux badan oo waxa weeye ugaarta kuwa ugu qurux badan haye markay guriga joogtana mukulaal baa moodaa qirada waxa weeye daayeero iyo wax lamid haddaba marka maxaa saa looga matelayaa mataqaana gabadhii markay banaankaa joogtana quruxdeedii oo dhan bay muujinaysaa oo suuqay wareegaysaa iyadoo aad iyo aad u qurux badan markay guriga joogtana hilfay leeda lama rabo marka arrinta noocaas waxaa la rabaa gabadhu markay gurigeeda joogto oo ninkeedii la joogto dharka ugu qurux badan iyo ziinada inay muujiso dahabkeedi iyo waxay xihan karto ay xirato ama markay banaanka u baxdo kulli waa iska ilaalinaysaa ziinada oo dhan banaankay ka maraysaa oo waxa weye aada iyo aad ayay isaga ilaalinaysaa waxaan kaloo ka digaynaa aroosyada lagu samaynayo waxa weeye kuwa xataa la aroosayo gabadha la aroosayo hameenkaa waxaad moodaa in la yidhi adiga wax walba xaaraana waa ku banaan yihin shaydaanka waad adeeci ka dhaa in la yidhi baad moodaa hameenkaa waxay samaynayaan labada qof oo arooska intaasoo waxyaalood oo khalad ah oo broblemay gelayaan dhar qaaliyaa lasoo wada tolaya ilaa heer quluwigooda ay gaareen waxaan leeyahay inta arooska la joogo sheekadu socoto arooska waa in ilaa toban jeer shan jeer dharka laga bedelaa gabadhii arooska ahayd eshaada maxaa dharka looga bedelay dharkii loo soo xiray maxaa awalba in loo soo xiro oo lasoo bandhiga xaaraan bay ahayd oo gabadha waxaa la rabaa haddii la qurxinayo inta la qurxiyo gurigeeda in la geeyiyo ninkii loo qurxinayay marka in quruxdeedii banaanka lasoo dhigo oo waxa weye shaarica la keeno oo khuyalaa la sameeyo waxaasoo dhan waa shaydaan iyo talbiis libliis shaydaan baa dadka u horseeday haddaba gabadha muslimadda oo diinteeda garanaysa oo caqliga leh oo doonaysa inay diinteeda ku dhaqanto waxyaalaha u banaanna way qaadanaysaa wixii aan u banaanayn oo diinta islaamku ka xaaraantilmaysayna banaankay ka maraysaa waayo sababtu waxa weeye adduun iyo aakhiro aakhiraa badan oo waxa weeye waa laga tegayaa adduunkan aakhirana waa la isxisaabinayaa waana la weydiinayaa qofkii wax walba oo uu sameeyey waxa weeye waa lagula xisaabtamaya insha allahu tabaaraka wa tacaala marka halkaas ayaan caawa ku joojinaynaa qodobka ugu horreeyey qaybta dambana way noo dhiman tahay wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin